waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku midaysan madasha samatabixinta oo shir saacado badan qaatay ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ugu dambayntii soo saaray war murtiyeed iyaga oona sheegay in ilaa iyo iminka aysan jirin wax heshiis ah oo laga gaaray wadahadaladii ay la lahaayeen madaxda sare ee dowladda soomaaliya kadib kulamo xiriir ah oo ay la yeesheen dhanka hoggaanka dowladda madasha waxay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo colaadda ay dowladdu dalka ka horeynayso sida la yidhi gaar ahaan gobolka gedo sidoo kalena waxaa madaxweynaha soomaaliya loogu baaqay inuu hakiyo arrimaha dhulka danta guud ee dhalisay xasilooni darada adkaynta midnimada iyo wadajirka dalka in meel looga soo wada jeesto dagaalka kooxaha waxa loogu yeeray argagixisada iyo in dowlad goboleedyada iminka maqan ee puntland iyo jubbaland lagu qanciyo inay ka qayb noqdaan wadahadallada qaranka ayaa sidoo kale ka mid ah warmurtiyeedka madashu ay soo saartay oo uu warbaahinta u akhriyey ambasator axmed cawad madasha samatibixinta soomaaliyeed oo ka duulaysa kow adkaynta midnimada iyo wadajirka dalka iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay beddelkii dastuurka labo in meel looga soo wada jeesto dagaalka kooxaha argagixisada ah al-shabaab iyo daacish si loo badbaadiyo jiritaanka qarannimo iyo dowladnimo ee dalkeenna saddex in dowlad goboleedyada maqan ee puntland iyo jubbaland lagu qanciyo inay qayb ka noqdaan wadahadalka qaran afar in heshiis buuxa laga gaaro doorasho toos ah oo daah furan heshiis lagu yahay looguna gogol xaarayo qof iyo cod kuna salaysan dastuurkii dadka soomaaliyeed ku heshiiyeen laba kun iyo labiyo tobankii madasha madashu oo ka barigantaalaysa qodobbada kor ku xusan ayaa wadahadal la furtay madaxweyne xasan shiikh shan kulan wadaxaajood oo socday muddo bil iyo bar ah oo labada dhinac dhex maray ayay madashu dalbatay in madaxweynuhu uu ka laabto cutubka afraad ee dastuurka iyo shuruucdii doorasho oo ka ratimatay kaasoo dhaawacaya heshiiskii siyaasadeed ee saldhigga u ahaa jamhuuriyaddii saddexaad ee dalka sida nidaamka baarlamaaniga ah hannaanka xugun xukun ee federaaliga ah awood qaybsiga siyaasadeed doorasho afar sannadla ah talada geedi socodka dowlad dhiska dalka oo wadar ogol lagu gooyo madashu waxay u dhabar adeegtay ayaa la yidhi in laga midha dhaliyo wadahadallada socday si dalka looga samato bixiyo khilaaf iyo kala qaybsanaan dhaawac ku ah wadajirka iyo midnimada bulshada soomaaliyeed niyadjabkana ku riday shacabka iyo beesha caalamka taasoo u adeegaysa ayaa la yidhi cadowga soomaaliyeed iyadoo dhanka kale madashu la sheegay inay u aragto in dalka uu marayo kala bayr halis ku ah jiritaanka dowladnimada iyo midnimada dalka ayaa la yidhi iyadoona madashu ay soo jeedisay in dib loogu laabto dastuurkii kii ee bulshada soomaaliyeed heshiiska ku ahayd ee ku salaysan nidaamkii baarlamaanka ee ku dhisnaa heshiiskii cartaa iyadoo ugu dambayntii madashu sheegtay inay diyaar u tahay wadaxaajood dalka lagu samatabixinayo sida mar kale ambasator axmed cawad uu akhriyey madashu waxay u dhabar adeegtay in wadahadallada laga midho dhaliyo si dalka looga samatabixiyo khilaaf iyo kala qaybsanaan dhaawac ku ah wadajirka iyo midnimada niyadjabkana kuridi ku riday shacabka iyo beesha caalamka taasoo u adeegaysa cadowga soomaaliyeed ee argixisadu ugu horrayso lama gaarin heshiiskii ay shacabka soomaaliyeed rajada gelin ee shacabka soomaaliyeed rajada gelin lahaa loogana badbaadi lahaa khilaafka loogana mashquuli loogana mashquuli lahayn dadaalka looga soo horjeedo argixisada madashu madasha waxaa waxaa u aragtaa inuu dalku marayo kala bayr halis ku ah jiritaanka dowladnimada iyo midnimada dalka haddaba madashu waxay ku baaqaysaa in dib loogu laabto dastuurkii laba kun iyo labiyo tobankii ee ay bulshada soomaaliyeed heshiiska ku ahayd ee ku salaysnaa nidaamka baarlamaaniga ah ee ee ku dhisnaa heshiiskii carta in sagaalka bil ee ka harsan mudaxileedka madaxweynaha xal laga gaaro doorasho toos ah oo loo dhan yahay heshiisna lagu yahay dalkana u hoggaamisa qof iyo cod in deg deg loo joojiyo colaadda ay dawladdu dalka ka howrinayso gaar ahaan gobolka gedo in uu madaxweynuhu hakiyo arrimaha dhulka danta guud ee dhalisay xasilooni darrida ugu dambayn madashu waxay caddaynaysaa inay diyaar u tahay wadaxaajood dalka lagu samata bixinayo iyadoo mudnaan la siinayo danta guud midnimada dadka iyo wadajirka ummadda si taas loo midha dhaliyo madashu waxay go'aamisay in guddigii wadaxaajoodka uu sii wado hawshiisii dhankiisii afayeenka madasha daahir maxamuud geele oo shir jaraa'id ku qabtay halkaasi ayaa beeniyey in madashu ay kala qaybsantay islamarkaana ay iyagu caqabad ku noqdeen wadahadallada socday hase yeeshee aysan jirin wax heshiis ah oo ay iminka la gaadheen dhanka dowladda dowladda annaga iyo dowladda weli waxaan isla gaarnay ma jiraan waxaan ka wada hadalnay oon isla soo dhoweynay waa ay jiraan annagu sidii aan horeba u sheegnay waxaan aad iyo aad aan u siinayna wax dalka ku wada jiri karo oo igu horrayso hanaankii carta looga soo heshiiyey ee ahaa nidaamka baarlamentariyanka ah oo madaxweynuhu madaxweynaha in laga baarlamaanka doorto ah iyo qodobo kale qodobadaas wax badanaan ka wada hadalnay waa soo dhadhoweynay laakiin go'aankama dambaysta lagama gaarin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in wadahadalladuna sii socdaan arrimahaana aan soo afmeerno su-aasha saasna looma qori karo laakiin waxaan rabnaa inaan idinla wadaago annaga somamadasha haddaan nahay waxaan aaminsannahay arrinta soomaaliya miisku dhammaatay inay tahay shan fadhi baan madaxtooyada u tagnay iyadoo midda koowaad iyo midda labaad midda saddexaad aan lagu gaarin wixii la rabay haddana waxaan diyaarunahay inaan diyada ay sii shaqeeyaan oo la wada hadlo oo ummadda soomaaliyeed xalka ay ku gaartay dadkeeda ay arrimuhu khuseeyaan iyagoo miiska wada fadhiyo qof annaga naga mida oo madasha ka mida oo yidhi haba yaraatee qoriba xalka lagu raadinaa ma jiro qodobada annaga aan rabno diidanaha waxaa ka muhiimsan waxa aan rabno waxaan rabnaa wixii dastuurka ku qornaa oo ah waxaan waxaa wixii dastuurka ku qornaa oo ah in madaxweynaha baarlamaanku doorto in ra-iisul wasaaraha xilka qaadisiisa baarlamaanka loo maro in doorashooyinka tooska ay dhacaan laakiin nidaamka ay ku dhacayaan nidaam qof kastoo soomaaliya isku hadlayn kara u noqdo waxaan rabnaa ammaanka iyo amniga iyo ammaanka in la iska kaashado waxaan rabnaa deganaanshaha dalka in la iska kaashado waxaan rabnaa midnimada dalka in la iska kaashado waxaan rabnaa wax kasto meel kasta oo laga guurayo iyo meel kastoo loo guurayo inay heshiis ku yimaadeen wax gaarahoo dana gaaraho annaga aan rabna taas waxaa uga shaki bixi kartaan annaga guddiga wada hadallada nooga qayb galay labadii saddexdii xubnood iyo saddexdii xubnood xagga ka imaanaysay waxaan ku kallifnay inay wada hadalladii sii wadaan oo kulammada ay sii joogtayaan marka gogol aan salka ka dhadhabannay ma jirto gacan aan filiqnay ma jirto nabad baan raadinaynaa wadajir baan rabnaa miisaan rabnaa arrinta inay ku dhamtay dhinaca kalena laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaa bayaan ka soo saaray dagaal culus oo shalay ciidamada amniga iyo shacab hubaysan ku dhex maray xaafadda tarabuunka degmada hodan ee gobolka banaadir dagaalkan ayuu taliska booliiska soomaaliya waxay sheegeen inuu sababay waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa meel u dhow goobta lagu dagaalamay xubno ka tirsan ciidamada amniga iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadkii hubaysnaa ayay sidoo kale sheegtay dowladdu inay khasaare soo gaartay ciidamada amniga ee magaalada muqdisho ayaa aroortii hore howlgal isugu jira xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka hubka sharci darada ah waxay ka fuliyeen ayaa la yidhi xaafadda tarabuunka ee degmada hodan intii howlgalka uu socday waxaa iska horimaad hubaysan kala hor yimid koox maleeshiyaad ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay laamaha amniga dowladda soomaaliya falkan oo taliska biliisku sheegay inuu ahaa mid khilaafsan nidaamka iyo xeerarka amniga ee caasimadda waxa uu dignin adag u diray cid kasta oo ku howlan ama taageerta falalka amniga lidiga ku ah in si degdegah ay uga waantowdo ciidamada amniga waxay tacsi u dirayaan ayaa layidhi qoysaska ay waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadani halka caafimaad deg degah loo rajeeyey dadka ku dhaawacmay sida bayaanka lagu sheegay dagaalka oo saacado fara badan qaatay ayaa waxa uu ka dhacay xerada naadigii horseed ee ciidanka xoogga dalka ee ku taalla halkii ahayd salaansaarka xaafadda tarabuunka ee degmada hodan halkaasoo shacab muddo dheer deganaa ay ka biyadiileen inay isaga baxaan dhulkaasi oo ay dowladdu doonayso inay dib ula wareegto waxaana dagaalkaasi iyo israsaasaynta halkaasi ka dhacay ka dhashay khasaare fara badan oo isugu jira dhimashaya dhaawacyo oo inta badan uu soo gaaray dadka shacabka ee waddada marayay iyo kuwa guryahooda ay xabadda ugu tagtay wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali